qeexiddan ciise waa qaybaha laga soo xulay afarta qisada ee injiilka waxyaabihii uu ciise yidhi oo sameeyey dhammaan way koobaysaa marka waxaad wada akhrin ama wada dhegaysan injiilka oo duuban sida ay ugu qoran tahay axdiga cusub matayos markos lukos iyo yooxana